bsmi اllahi الرحmn الرaحيm alxamdu لlh رb العaalمين وslى اllه وslm عlى نabيina mحmed وعlى آlih وأصxaabih أجmaعين ama bعd qala الإmam أbu عiisa التirmidiي raximah اllah taعalى bab manaqib عliي bn abi طalب radي اllه عnه wlah kunyatani yuqaalu lahu abu turaabi waabulxasan wuxuu u baab yahay fadaaisha ama manaaqibta cali bnu abi aalib radia allahu canhu laba kunya ayuu leeyahay abu turaab iyo abulxasan abulxasan baa kunyada rasmiga ah abu turaabna waa kunyo naanays ah waay qaala xadahanaa qutaybat bnu saciidin marka baabkan xadiid badan buu ku keenayaa cali fadaaishiisana alimaamu الnasaa-i kitaab ayuu ka alifay leraa kitaabu اlkhasaa'is wax badan oo ka midana de cali maadaama dadka qaarna ay ku sameeyaan guluwi oo xagga ifraadka iyo gaba iyo kabadbadinta ah sida raafidada qolo kalena nawaasibtuna ay cali wax ka sheegaan mar walba marka isaga axaadiidta fadaaishiisa ku saabsan way badan tahay laakiin haddana wax badan oo waxaa ku jiro shiicadu ayagu markaa ama ay been abuurteen ama asaaniidoodu aynan xoog badnayn baabkan marka axaadiidta uu ku keeni doono axaadiid saxiixana waa leedahay kuwa xasanana waa ku jiraan kuwo daciif ana way ku jiraan oo xoogaa ah qaala xadahanaa qutaybat bnu saciid wahuwa abu rajaa albaqlaaniyu qaala xadahanaa jacfar bnu sulaymaan aldubaciyu can yaziid arishk can muطarif bni cabdillaahi can cimraana bni xuseyn qaala bacatha rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalama nebigu wuxuu diray jeyshan ciidan buu bixiyey wastacmala calayhim wuxuuna caamil uga dhigay oo madax uga dhigay caliya bna abi aalib famadaa fi sariyati sariyadiiba u marka cali uu la tegey faasaaba jaariyatan gabar ayuu markaa asiibay cali marka uu dadkii markaa lasoo qafaalay gabar ka mida ayuu markiiba markaa uu u tegey oo suriya ahaan addoon ahaan uu markaa ugu tegey fa ankaruu calayhi way ku inkireen arrintii marka laba siba marka waa ugu inkirayaan waxay isleeyihiin weli intaan wax la qaybin ninbuu wax iska qaatay si kalena waxay tahay istibraa' la-aan oo addoonta markaa la helo oo ay milkigaaga ku cusub tahay laabudda min istibraa makhrajka cali uu leeyahay radi allahu canhuna laba wax waa lagu macneeyaa waxaa dhici karta gabadhan in xayd ku dhacay calina og ogaa dabcan xaydkeeduna yowmun wa leyla inuu ahaa marka dee xaydna aqalulxaydi yowmun wa leyla weeyaan waana dhici kartaa oo binaan calaa dalika marka istibraagii inuu sameeyey cali iyagu laakiin ay u fahmayeen sida haalibkaa lix toddoba maalin bil in la sugo oo kale lix ilaa toddoba maalmood uu socdo haddana bil in la yacni inuu u kaadiyo saasay u qaateen makhraj marku waa sidaas makrajka labaadna waxa uu yahay ku saabsan iyadoon wax la qaybinin maadaama isaga ou de amiir ahaa waxa uu qaatay waa khumuska waxaa dhici karta marka shan meelood meel aalubeytkaa wax kula hayso qaniimada khumuskii shan meelood meel waxaan ujeedaa ayaa shan loo sii qaybinayay markaasay aalubeytka wax ku lahaayeen qaybtaas waay marka qayb ahaanta oo u qaatay qismana uma baahna middaasi haddii wax la qaybinayona de isagaaba qeybta wax qaybinayo amiir ahaa ayb labadaa macnoba marka labadaa makhraj bay culimada u sheegaan ama waxay yidhaahdaan gabar bikra ah inay ahayd oo kaanat min alcadraa bikrada ama gabadha bikaarada iyada marka istibraa ma looga baahan yahay culimada qaar baa marka qabo saxaabada weliba ay ka mid ahaayeen inaan looga baahnayn ee istibraagu waxaa u baahan bay leeyihiin naag nin soo martay naagtu haddaynan nin soo marin oo nin uunan hore u qabin ee maxaabiis ay noqoto qofka lagu toosiyaa istibraa uma baahna inuu istibraa u sameeyaa looma baahna waana madhab marka qadiima oo jiri jiray bacdu ahlilcilmina ay qabaan walacalahu cali marka ijtihaadkiisu sidaas inuu ahaa marka way ku inkireen faankaruu calayhi way ku inkireen watacaaqada arbacatun afar ayaa isballansaday min asxaabi rasuulillahi sal ll ly slam ballanay galeen heshiis faqaaluu waxay yidhaahdeen idaa laqiyanaa idaa laqiinaa rasuula allahi sal ly slam haddaan nebiga la kulanno idaa laqiinaa rasuula allahi sal ly slama akhbarnaahu waan u sheegaynaa bimaa sanaca caliyun cali wuxuu sameeyey wa kaana almuslimuuna muslimiintu waxay ahayn idaa rajacuu hadday soo laabtaan min safarin ay kasoo laabtaan bada-uu birasuuli llahi sal ly slam nebigay ku bilaabmi jireen fasallamuu calayhi waa salaami jireen uma insarafuu ilaa rixaalihim dabadeed waxay aadi jireen guryahooda falamaa qadi falamaa qadimat isariyatu qoladii la diray markay soo galeen sallamuu cala nabiyi sal ly slam nebigay salaameen faqaama axadularbacati afartii nin ka mida istaagay isballansatay faqaala wuxuu yidhi yaa rasuula allah alam tara ilaa caliy bni abi aalibin ma ogid miyaa cali sanaca kada wa kada inuu sameeyey faacrada canhu waa ka jeestay rasuulu llahi sal ly slam uma qaama thaanii kii labaad baa kacay faqaala midla maqaalatihi oo kale uu yidhi faacrada canhu waa ka jeestay uma qaala ilayhi haalidu kii saddexaad baa u kacay faqaala midla maqaalatihi buu yidhi faacrada canhu uma qaama alraabicu kii afaraad baa istaagay faqaala midla maa qaaluu waxay yidhaahdeen oo kale uu yidhi faaqbala ilayhi rasuulu llahi sal ly slam nebiga waa kusoo jeestay waalgadabu yucrafu fii wajhihi iyadoo carada laga dareemayo nebiga wejigiisa faqaala wuxuu yidhi maa turiiduuna min caliyin cali maxaa ka rabtaan maa turiiduuna min caliyin maa turiiduuna min caliyin war cali maxaa ka rabtaan war cali maxaad ka rabtaan ina caliyan cali minii anigu iga mid yahay wa ana minhu anigana asaan ka mid ahay yani cali waa iga mid yahana waan ka mid ahay marka ina caliyan minii wa ana minhu waxay keenaysaa marka inuu ugu fadli badan yahay asxaabta oo abu bakar iyo cumar iyo ka fadli badan yahay maya ina caliyan minii wa ana minhu cali keliya kuma gaar aha bal julaybiib ninkii la dhihi jiray dagaalka lagu dilay waa kii markii lasoo qaaday dad dhintay laga soo dhex qaaday ee nebiga loo keenay intuu qaaday saa u qaaday ama hortiisa lasoo dhigay waa kii yidhi haadaa minii wa ana minhu haadaa minii wa ana minhu haddii marka hebel anuu iga mid yahay haddii ay keenayso yacnii markaan dhinto dadka asagaa ugu mudan wax kasto julaybiibna sidaasaa lagu yidhi marka cali uma gaar aha arrintaas marka ayb wa huwa isaguna waliyu kullu kulli mu'minin mu'min kasta midka weliga u ah waaye min bacdi aniga gadaashay ayb marka huwa waliyu kulli mu'minin bacdiina ibnu taymiya minhaaju sunnaha wuxuu leeyahay xadiidkan marka uu tilmaamayo jumladan hada kadibun calى rasuuli الlahi sal ly slam bal huwa fi xayaatihi wa bacda mamaatihi waliyu kuli mu'minin yacni marku noolaa iyo marku dhinto ka gadaalaba qof walboo mu'mina nebigu weli buu u yahay wa kulu mu'minin mu'min kastaana waliyuhu waa weligiisa fi lmaxya wاlmamaat falwilaayatu alatii hiya ضid اlcadaawati wilaayada kasoo horjeeda cadaawadda laa takhtasu bizamaanin waqti kuma gaar aha yani u fiirsa markaan macnihiisu waxa uu yahay yacni rasuulka markuu noolaa iyo markuu dhinto labada marba walaaya idinka dhexayso qofka mu'minka iyo rasuulka adiga hadda rasuulka maadaama aada rumaysay cadowna aadan ku ahaynoo maxabo iyo jacayl aada u qabto ee isagana qofka mu'minka maxabo iyo jacayl oo u qabo walaayadaasi marka zaman kuma xirno ayb marka maxaa min bacdidan maxay macnoo keenaysaa marka ayb falwilaayat alatii hiya ضid اlcadaawati laa takhtasu bizamaanin waama alwilaayat alatii hiya alimaaratu haddii wilaayada laga wado madaxtinimadana fayuqaalu fiiha waxaa la dhahayaa waalii kuli muؤminin bacdii aniga gadaashay qof kasta oo mu'miniinta madax u ah kamaa yuqaalu fii salaati اljanaazati ida اjtamaca alwaliyu wاlwaali salaada janaazada hadday ku kulmaan waaliga iyo weliga ninka qabi ninka dad ugu dhow iyo ninka madaxda markaas u ah qudima alwaali waaligaa la hormariyaa fii qowli اlأkhar yani waxuu ka wadaa arrintu hadday tahay markaan dhinto ka gadaalana macnaheedu waxay tahay de marka nebigu dhinto kadib ninka muslimiinta xukumaa dadka waali u ah cali keligiis gaar uma aha marka ayb marka wax bacdi loo baahanayaa meeshii marka ma jirayso ayb qala hada xadiiث xasn غrيb la nacrifh ila min xadiiثi jaعfar bn sulayman qala xadaثna mحamed bn bashaar qala xadaثna mحamed bn jaعfar whuwa gundar qala xadaثna shucbaة عan slmة bni kuhayli qala samictu aba طufayl yuxadiث can abi sarيxata ow zayd bni arqm shaka shucbatu baa shakiyey can الnabiy sal ه slm qaala man kuntu mowlaahu qofkan aniga mowlihiisa ahay facaliyun calina mowlaahu waa mowlihiisa ayb qaala hada xadiidu xasanu gariib leanna maxaa yeelay dee jacaylka nebiga wuxuu keenayaa cali in la jeclaado leanna nebigu u nusreeyey waana saxaabi jaliil oo nebiga garab istaagay ayb sifadaana marka waa in saxaabadoo dhan lagu jeclaado ayb qal hada xadiiث xasn غarيb ayb qala wqad rawىa شhucbaة hada الxadiiث can maymuni abi cabdالlahi can زayd bn arqm can الnabiy sal اه slm naxwh wabu sarيxata huwa xudayfaة bnu asid alغifaariي صaaxibu الnabiy sal ه slm qala xadaثna abu الخaطaab ziyad bnu yaحyى الbaصriy qala xadaثna abu cataab shl bnu xamaadi qal xadaثna الmkhtaar bnu naafic wahuwa alcukliy abu isxaaq atamaar ضaciifu tirmidi bis baa u wariye qala xadaثna abu xayaan ataymiy abu xayaan ataymiy waa yaxya bnu saciid bni xayaan can abihi can caliyi qala qala rasuulu اlahi sal ly slam raxima allahu abaa bakrin abu bakr allah u naxariisto zawajani ibnatahu gabadhiisuu ii guuriyey waxamalanii ilaa daari lhijrati madiinana waa iisoo qaaday waa tii abu bakar oo neef geela uu cayiilin jirayoo say usoo qaataan laba neef wa actaqa bilaalan bilaal ayuu xoreeyey min maalihi buu ka xoreeyey raxima allaahu cumara cumar allah u naxariisto yaquulu lxaqa xaquu ku qowlaa wain kaana muran haba ahaado qaraar tarakahu lxaqu xaqii uu ka tegey wamaa lahu sadiiqun isagoon saaxiib lahayn ereygan maxaa laga wadaa cumar yacni xaqii cumar wuxuu uga tegey yani cumar yani xaqii baa ka yani wuxuu ka dhigay in uunan saaxiib yeelanin ayuu ka dhigay sababta waa maxay licadami inqiyaadi akhari annaas lilxaqi dadka badankood ayaan xaqa u hoggaansamaynin marka nin xaqa sheega un haddaad tahay dadkii ku jeclaan maayaan badankood walidaalika marka cumar saaxiib la-aan buu yaa yacni xaqii uu markaa ugaga tegey ayb raxima allahu cuhmaana cuhmaan allah u naxariisto tastaxyiihi almalaa'ikatu malaa'igta ayaa ka xishoonayso raxima allahu caliyan cali allah u naxariisto allaahuma adiri lxaqa ilaahu xaqa ku dureeri macahu allaahuma ya allahu adiri lxaqa yacni xaqa leexi macahu isaga maciisa xaysu daara meeshuu u leexdo yani mid markaa xaqa mar walba ku dhegan ilaahu ka yeel xadiidkan isnaadkiisu waa daciif oo mukhtaar bnu naafic ayaa ku jiro saciid ibnu xayaan iyo waalidkiisa laftoodana iyagaa yacni waalidu saciid isaga laftiisa mutaabacaad iyo waxbuu u baahan yahay bal imaamu dahabi wuxuu yihi laa yakaadu yucraf qaala hada xadiidu gariibu laa nacrifhu ila min hada اlwajhi wاlmukhtaar bnu naafic basriyu kahiiru اlgaraa'ib وأbو حyاaن اسمه يحyى بن سعيد بن حyان سعيد بن حyان التيمي الكوفي وهو ثقة qال xdثna سفyان بن وkيع qال xdثna أbي عن شhريك عن منصور عن ربعي بن xراaش qال xdثna علي بن أبي طالب ayaa noo sheekeeyey بالرxبة banaanka كuufa waa رxبة الكuufa mسجد الكuufa banaankiisa barxadiisa qaala wuxuu yidhi lamaa kaana yowmu اlxudaybiyati markay ahayd kharaja ilayna naasun dad baa nagu soo baxay min almushrikiin fiihim suhayl bnu camrin wa unaasun min ru'asaa'i اlmushrikiin ayaa ku jiray faqaaluu waxay yidhahdeen yaa rasuula allah kharaja ilayka naasun nooc waxaa ku jira marka faqaaluu yaa rasuula allah yacni raawigii baa iyaga marka macno ku cabiraaya ila iyagu yaa rasuula allahi ma dhahayaane wahum kufaarun uu leeyahay marka waxaa laga yaaba ina yaa moxamed ay yihaahdeenoo raawigu marka macnaahaan cabirayo yaa rasuula allahi saa u leeyahay faqaaluu yaa rasuula allah kharaja ilayka naasun dad baa kuu soo baxay min abnaa'ina wa ikhwaanina wa ariqaa'ina iyo addoommadeena walaysa lahum fiqhun fi ddiin waxay diin ka garanayaan male wa inamaa kharajuu way soo baxeen firaaran min amwaalina wa diyaacina maalkeennii iyo beerahii iyo dhulalkii ayay kasoo ordeen yacnii addoon lagu shaqaysto ahaa marka shaqadou nacay ayay naceen ilmihii ayaguna waa la adeegsanayaa adeegii iyo waxaasay kasoo ordeen w ee hadda hami diineed iyo kuma jiro fardudhum ilaynaa noo soo celi fain lam yakun lahum fiqhun fi ddiin sanufaqihuhum haddii marka wax oynan iyagu ku sugnayn aqoon ama faham ah fi ddiin sanufaqihuhum waxbaan fahamsiinaynaa hadday gaalo yihiin maxay fahamsiinayan hadday kaloo dad uun markaa mustadcafiin ay yihiinna iyagana say wax u fahamsiinayaan allahu aclam faqaala nabiyu sal l l slam nabigu wuxuu yihi yaa macshara quraysh war qurayshay latantahunna waad ka reebtoonaanaysaan arrinkan ow layabcahana allahu calaykum ama korki korkiina alla wuxuu kusoo dirayaa man yadribu riqaabakum dad luquntiina garaaco bisayfi ku garaaco cala ddiini diinka ugu garaaco qad imtaxana allahu quluubahum cala aliimaan ilaahay quluubtooda iimaan buu ku imtixaanay qaaluu man huwa yaa rasuula allah waa ayo kaasi dadkaa kusoo baxaya faqaala lahu abuu bakrin abuu bakar baa wuxuu ku yidhi man huwa yaa rasuula allah wa qaala cumaru man huwa yaa rasuula allah qaala huwa khaasifu nacli midkaa kabta tolanayo wa kaana acdaa caliyan cali ayuu u dhiib wuxuu ahaa inuu u dhiibay naclahu kabtiisa yaksifuhaa si ugu tolo midkaa kabta tolayo qaala huma iltafata ilayna caliyun cali ayaana milicsaday faqaala ina rasuula اllahi sal l slama qaala nabigu wuxuu yidhi man kadaba calaya mutacamidan falyatabawa' maqcadahu min annaar intaa marku noo sheegay annagu intana soo fiiriyey buu sidaa yidhi yani nebiga ku been abuuran maayo ayuu ka wadaa marka xadiidkan laakiin isnaadka cali lagu cali nebiga kuma been abuuranayo isnaadka lagu gaarayo laakiin isaga inta aan la gaarin ayaa dacfi uu ku jiraayo shariik ayaa la gooni noqday wa huwa sayi اlxifdi qala alimaam abu ciisa hada xadiidun xasanu صaxiixu gariibu la nacrifhu ila min hada اlwجhi min xadiidi ribciyi bni ali min xadiidi ribciyi can caliyin qaala wasamictu اljaruuda yaqulu samictu wakiican yaqulu lam yakdib ribciyu bnu xiraash fi اlslaami kidbatan hal been islaamka dhexdiisa kuma sheegin ribciy bnu xiraash وأخبرني محمد بن إسماعيل عن عبد الله بن أبي الأسود قال سمعت عبد الرحمن بن مهدي يقول منصور بن المعتمر أثبت أهل الكوفة dadka reer kuufa waa kan ugu ahbatsan yacnii calina been ma sheegayo ribci bni xiraashna waa kaa mansuurna waa kaas laakiin mansuur yaa ka warinayo shariik shariikna isaga xifdiga xaggiisa ma fiicnayn qala xadaثna sufyaan bnu wakiic qala xadaثna abi can israa'iil xaa وxadaثna mxamed bn ismaaciil qala xadaثna cubaydالlahi bn musa can israa'iila can abi isxaaq can اlbaraء bni caazib ana الnabiya sal ه slm qaala lcaliy bn abi طaalib wuxuu ku yidhi anta mini wa ana minka وفي الحديث قصة قال هذا xadيiث xasن صحيiح xadiidkan marka waxaa laga sugay hal نusqo keligeed inta kale kuma soo aroorin qala bab xadaثna qتaybaة qala xadaثna جaعفر بن سulayman عan أbي hاrun الcabdiي wahuwa cmaaraة بن juwayn ayaa la yhaha cmaaraة بن juwayn matruk ayb وminhm man kdbh شhيiعي rawى lh الbخارiي في الأdب المفrد والتirmidي بن maaجة عن أbي سacيidi الkhdرiي qaala in kunaa lanacrifu in kunaa waxaanu ahayn in hushaniya kunaa waxaanu ahayn lanacrifu inaan garanayno on aqoonsanayno almunaafiqiina munaafiqiinta naxnu annaga macshar الأnsaari haddaan nahay waxaan ku garan jirnay bibugdihim nacaybkooda caliya bna abi طaalibin ay nacab yihiin dadka munaafiqiinta waxaan ku garan jirnay cali nacaybko nacaybka ay nacab yihiin ayb xadiidkan marka abu haaruun alcabdiyu baa ku jira waana daciif macnihiisu laakiin hadda wax nakaara a kama muuqdo leanna cali ninka nacab ee u nacab saxaabinimada iyo garab istaagga nebiga uu garab istaagay nifaaqaa ku jiro arrintaasna isaga keliya gaar kuma ahayne ansaar xataa nebigu wuxuu yihi laa yuxibuhum ilaa mu'minun walaa yubgiduhum ilaa munaafiq marka cali kuma gaar aha arrintaas muslimna xadiid sidaas oo kalea ku jirtay oo cali uu yihi inahu lacahdu nabiyi lumiy nebigii ummiga ahaa ballantiisii waaye annahu laa yuxibunii ilaa mu'min mu'min unbaa ijeclaado walaa yubgidunii ilaa munaafiq ayb macnaha marka buqdigaasuna waa inuu ictibaarka oo laga eegayaa waxay tahay ictibaaru annusrati wasuxba qofkii u naco waay leanna wasfigaas qofka u nacaa diin nacay baa ku jira wax kale maaha maalan isaga iyo saxaabi kale hadday xoogaa arrin adduunye inta isku qabtaan oo kale xoogaa wax soo kala dhex galaan oo kale cuqdad ama saas oo kale saxaabigaas kale waa munaafiq ma la dhahayo leanna waxa buqdiga keenay ma ahan suxbada iyo nusrada maaha waa wax kale mar hadaad maqasho man ra'aytumuuhu yubgidu fulaana fatahimhu calaa diinihi iyo macnaha laga wadaa waa diin ahaan qofka u necab ee shaksiga shaksi ahaantiisa isaga ma laga hadlayo qaala hada xadiidu gariib waqad takalama shucbatu fi abi haaruun ayuu ka hadlay wqad ruwiya hada can اlacmash can abi saalixin can abi saciid nooc marka mutaabaca waay taas lafteeda qaala baabun qala xadaثna wasil bnu cabdilaclى wahuwa lasadiyu اlkuufiyu hiqat qala xadaثna mxamed bnu fudayl can cabdillahi bn cabdالraxman abi nasrin wahuwa الdabiyu hiqat can اlmusaawir alximyariy musaawir alximyariyu majhuul tirmidi ibnu maajaha u wariyaa can ummihi ummu musaawir alximyariya laa tucrafu xaaluhaa qaalat dakaltu calaa ummi salamataan u galay fasamictuhaa taquulu waxaan maqlay iyadoo dhahayso kaana rasuulu llahi sal l slam yaquulu nebigu wuxuu dhihi jiray laa yuxibu caliyan ilaa munaafiqun walaa yubgiduhu mu'minun cali ma jeclaa ma jeclaanayo munaafiq mu'minna ma nacaayo qala wfi lbaabi can caliyin qala hada xadiidu xasanu gariibu min hada lwajhi dad yah mahe ilaa maan sheega aniga maan laa yuxibu caliya munaafiqun hahay ma qorno ilaa ma jirto laa yuxibu caliyan cali ma jeclaanayo munaafiqun ma jeclaado walaa yubgiduhu ma nacaayo mu'minun mu'minna ma nacaayo marka de dadka ahlu sunnada ah cali ma necban yihiin maya ma necba abadan ahlu sunnati waljamaaca saxaabada o dhan waa jecel yihiin laakiin shiicada nacaybka iyo jacaylka kala qayb qaybsatay oo ayagu yidhaahdeen qofku haddii uu cali jeclaado waa inuu asxaabta dhan ou nacaa ayay dhaheen maxaa isku xiray asxaabta nacaybkooda iyo cali jacaylkiisa wax isku xiran maaha calina waa la jeclaanayaa asxaabta kalena waa la jeclaanayaa marka ninka shiiciga hadduu ku yidhaahdo aalubeytkaad necab tahay ma necbani baa la dhahay aalubeytka waa jecelahay cali baan jecelahay jacfar abu aalib yani waxaan ujeedaa cali iyo jacfar iyo caqiil oo ilmo abi aalib ah abu aalib maahane ilmo abi aalib ah ibnu cabaas nebiga adeerkiis cabaas bnu cabdilmuطalib xamza xaasaskii nebiga kulli qoyskii rasuulka o dhan waa jecelahay laakiin adiga ma jeclaan kartaa xaasaskii nebiga adigoo calina jecel xaasaskii rasuulka ma kaa nabadgeli karaan meeshaasaa marka mafraqu duruq meeshaas isaga waxuu rabaa inuu yidhaahdo caa-ishana waa zaaniyad calina marka inta u saarto nebiga xaaskii u dhaxaysay qofka yidhaahdo nebiga haween zaaniyada ayuu qabay qofka dhahayo waa qof diini ka dhammaatay waay oo kaafir ah waxaa marka dadka muslimiinta in lagu tiriyaa qaladay noqonaysaa marka xaquna wuxuu yahay in asxaabta iyo xaasaska nebiga iyo aalu beytka iyo dhammaan in la jeclaado ayb qala wfi lbaabi can caliyin qala hada xadiidu xasanu غariib min hada اlwجhi wcabdالlah bn cabd الرaحman huwa abu nasr alwaraaq warawaa canhu sufyaan الthawriy qala baab qala xadaثna ismaaعiil bnu musa alfazariy bnu binti الsudiy صaduq ykhdi warumiya bالrafdi qala xadaثna shariik can abi rabicata ayb abu rabicata اlإyaadiy weyaan maqbul can bni buraydata waa cabdالlahi bni bureyda can abihi bureyda qaala qala rasuulu llahi sal ll ly slam in allaha amaranii alla wuxuu i amray bixubi arbacatin afar jacaylkooda wa ahbaranii wuxuuna ii sheegay anahu yuxibuhum inuu jecel yahay qiila yaa rasuula allahi samihim lanaa noo magacow qaala caliyun minhum waa ka mid yahay yaquulu dalika halaatan saddex jeer buu dhahayay waabuu darin walmiqdaadu wasalmaanu amaranii bixubihim buu i amray waahbaranii anahu yuxibuhum wuxuuna ii sheegay allah inuu jecel yahay iyaga riwaayaadka shiicada qaar waxay yidhaahdaan afartan bisa muslim ah marka inta kale muslimiin ma ahayn ayay dhahaan qaarkoodna waxyaab le baad ku arkaysaayo rijaalilkishi kitaabka la dhaho kale oo ayaga muctamadka ka ah wuxuu leeyahay miqdaad baa la warsaday miqdaad ka waran ayaa la yidhi marbau samberirixday waa soo laabtay haddana yani mar uu gaaloobay haddana waa soo noqday ay leeyihin waxaas maxay tahay marka cabaas oo nebiga adeerkiis ana waxay yidhaahdeen isaga labi'sa almawla walabi'sa alcashiir qofka ay kusoo degtayba waa aba nebiga adeerkiis ay leeyihin labi'sa almawla walabi'sa alcashiir ayay ibnu cabaasna aalu beyt waa isagana waxay leeyihiin cali baa basre u dhiibay markuu basre u dhiibay maal badan ayuu kala gooyey markaasuu maka la galay wax ayaga dhanba afkoodu najaas iyo wasaq un ay ka soo baxaysa waa qabaxahum allahu tacaala ayb dacayad maaha waxaas oo dhan marka iyaga kutubta ay aaminsan yihiin ay ugu qoran tahay dacaayad maaha qaala hada xadiidu xasanu gariibu laa nacrifuhu ila min xadiidi shariik xadiidka marka dacfi baa ku jiro shariik baaba la gooni noqday abu rabicata aliyaadi isaga laftiisa mutaabaco u baahan yahay qala baab xadaثna ismaaعiil bnu musa qala xadaثna shariik can abi isxaaq can xubshiy bni junaadata qaala qaala rasuulu اlahi sal ly slm caliyu minii wa ana minhu caliyu minii ay cali anagu iga mid yahay wa ana aniguna min caliyin baan ka ah ka mid ahay walaa yuؤddii canii aniga xaggayga kama guto ilaa ana aniga ow caliyun ama cali unbaa iga gudanaya xaggayga halkan marka halkan ayaa u baahan marka taxliil u baahan meeshaan marka walaa yu-addii canii ilaa ana wa caliyun yacni aniga marka aan wax gudbina in layga gudbiyaa ay tahay anaa iska gudbinayo isu hadlaayo iyo cali baa ii hadlaayo halkan marka shiicadii waxay ku dhiseen mabda aada u foolxuno waxay yidhaahdeen diinta meesha sideedaba laga soo galo oo yacni nebiga xaggiisa loogaga soo galo ama looga qaato waa can dariiqi caliyin faqad waana macsuumay dhaheen cali aan dembi weligiis ku dhicin isaga iyo ilmihiisa bis meel kale oo diinta yacnii ilaahay meel kale oo qofku uu ka ogaan karo diinta ma jirto ilaa in cali un uu mara maaha kanayna marka qabsadeen walaa yu-addii canii ilaa ana aw caliyun marka waxaa u baahan in la fahmo addahan la sheegayo waa maxay laa yu-addii canii waxaa laga wadaa maxay tahay waxaa laga wadaa caadada carabta waxay ahaan jirtay qofku marka heshiis uu ka baxayo ama marka uu rabo inuu heshiis galo ninka markaas madaxda ah ayaa heshiiska ka baxo haddii isaga uunan imaanayninna nin isaga dad isu xigaan ayaa heshiiska ka bixi karo yacnii caadadooda waxay ahayd marka heshiis la rabo in la buriyo qofkii heshiiskaas galay baa buriyo ama waxaa burinayo qof isaga dad ugu dhow ayaa burinaya waana sababta keentay markii heshiisyada gaalada nebigu uu muddadooda soo gaabinayey cali baa la diray abuubakarna xajkaa loo dhiibay inuu dadka xajisiiyo calina waxaa lala diray suuratu baraa-a suuratu baraa-a baa lala diray fa atimuu ilayhim cahdahum ilaa muddatihim maxay tahay marka sababto iyaga caadadooda ayaa lagula dhaqmayaayo heshiiska nebigaa galay nebigiina ma imaanayo markaas maka inu maunan imaanaynin yaa soo sheegi kara marka cali un dad isaa ilay ugu dhow nebiga sal ll l slam dhaliyo ahaan haddii dad kale la diro oo ay heshiiskii waa ka baxnay dhahaan ma yeelayaan carabti wacalaa hada almacnaa ayaa shaykhu lislaam ibnu taymiyana uu minhaaju sunnaha ku qariray adtiibi isagana sharaxa oo yacni sharaxiisa masaabiixa uu ku qariray culimada marka saasay qariraan marka walaa yu-addii canii ilaa ana ow caliyun macnaheedu maahan aniga cali cidaan ahayn waxba iga waxa aniga aan sheegaayo ama diinta cali keligiisa iga warin kara ma laga wada maxaa yeelay nebiga dad kaleba waa diri jiray soo maha mucaad ibnu jabal oo yeman u diray dad badan oo asxaabtiisa ka mida ayuu wuxuu u diri jiray magaalooyinka dadkaa maxay sheegayaan war nebiga warkiisay gudbinayaan haddii cali keliya la gudbiyaa ay tahay kuwan kale muxuu u diray nebiga sala allahu calayhi wasalam marka walaa yu-addiidaan macnaheedaa sidaas amar waayahay xadiidka labaadoo aad ay u qabsadaan waa mid uu keeni doono ana madiinatu lcilmi wa caliyun baabuhaa aniga waxaan ahay magaaladii cilmiga calina albaabkeedii waay marka waxay leeyihin magaalo albaab albaabaa laga soo gala hal albaab albaabkiina cali waayo ninaan soo marin isaga diin maba sheegi karaba mana fahmi karo saxaabada kalena wax ay yihiin male bay ku dhiseen xadiidka intaanba la gaarin dacfigiisa xataa hadduu sugnaado isaga macnihiisa markaa de wuxuu yahay xikmada jannada jannada lafteeda albaab inay leedahaa la sheegay haddana nusuusta qaarkood albaabo badan inay leeyihiina la sheegay jannadoo aad u weynin badan ayaa albaabo badanaa laga galaa hal albaab lagama soo galo ee cilmigan nebigana asxaabtan ay ka maqashay nin walbaa meeshiisuu ka darsaday nin walbaa saxaabigii ou arko ayaana cilmi uu ka qaadanahay ee baabku macnaha waxay tahay baabun min abwaabi alcilmi unbaa laga wadaa maana keligiis baa baaba waa xasri yacni xasrigu macno ma keenayo waayahay qala hada xadiiثu xasanu غariibu صaxiix qala xadaثna yusuf bnu musa alqaطan albaghdadiyu qala xadaثna caliy bnu qadim wa huwa saduq yatashayac qala xadaثna caliy bnu صalx bni xay xasan uu la dhashay alxasan bnu salx bni salx bni xay ayb hiqat caabid can xakiim bni jubay can xakiimi bni jubayrin wahuwa alasadiyu daciifun can jumayc bni cumayrin ataymiy waana soo mara hadda ka hor saduuqun yukhdi can ibni cumara qaala aakhaa rasuulu llahi sal ly slam nabiga wuxuu walaaleeyey bayna asxaabihi fajaءa caliyun cali waa yimid tadmacu caynaahu iyadoo labadiis indhood ay ilmeynayaan nebigaa dadkiibuu saxaabadii buu walaaleeyey cali baa yimid isagoo oynayo fa qaala wuxuu yidhi yaa rasuula allah aakhayta bayna asxaabika asxaabtii waad walaalaysay nin nin baa isu raacisay nin iyo nin walam tu'aaqi baynii wa bayna axadin anigana cidna ilama aadan walaalaynin faqaala lahu rasuulu llahi sal ly slam anta akii fi اdunya wاlaakhira aduu walaalkay baa tahay addunya aakhiraba qaala hada xadiidu xasanu gariibu wafi lbaabi can zayd bni abi awfa xadiidkan marka isnaadkiisa dacfi baa ku jiro xakiim ibnu jubayr waa daciif weliba isaga de xadiidkan oo kale lagama qaadan karaba maxaa yeelay waa shiicnimana waa lagu tuuray haddii uu ansaxana hadda ma keenayo wax dhiban qala qaala hada xadiidu xasanu غariib wafi lbaabi can zayd bni abi awfa qaala baabun xadaثna sufyaan bnu wakiic qala xadaثna cubayd llahi bnu muusa can ciisa bni cumar can الsudiy can anas bni maliki qaala kana cinda الnabiy sal ly slama طayrun nabiga agtiisa shimbir ayaa ahaa faqaala wuxuu yidhi allahuma atinii biaxabi khalqika ilaahu khalqigaaga ka loogu jacayl badan yahay ii keen ilayka agtaada loogu jacayl badan yahay yaأkulu macii waa ila cunayaa hada hada طayra shimbirkan fajaءa caliyun baa yimid faakala macahu wou la cunay marka laba cilaba marka waa leeyahay sufyaan bnu wakiic waa soo marnay dacfi baa ku jira waa daciif sudi laftiisa ismaaciil bnu cabdiraxmaan fiihi liin ayb qaala hada xadiidu غariibu laa nacrifhu min xadiidi sudiyi ila min hada اlwجhi waqad ruwiya hada اlxadiidu min غayri wجhi can anas waciisa bnu cumar huwa kuufiyu wالsudiyu ismhu ismaaciil bn cabdالraxman waqad adraka anas bna malik wasamca minhu wara'a اlxuseyn bna caliyi waqad laqiyahu shucbatu wasufyaan الthawriyi wazaa'idatu ayaa la kulmeen oo wahaqahu yaxya bnu saciidin اlqaطaan qaala xadaanaa kal marka aimada marka qaarna waa tawhiiqiyaan qaarna liin iyo dacfi bay ku sheegaan qaala xadaanaa khalaad bnu aslam huwa safaar albaqdaadiyu hiqat qala xadaanaa nadr bnu shumayl qaala akbaranaa cawf wahuwa bnu abi jamiila can cabdillaahi bni camri bni hindin اljamaliy ayb saduq lam yahbut samaacuhu min caliyin saduuq isaga lakiin cali kama maqlin qaala qaala caliyun kuntu idaa sa'altu rasuula اllahi sal ly slam acطaanii waxaan ahaa haddaan nebiga su-aalo waa isii jiray waidaa sakadtu haddaan aamusana ibtada'anii waa igu bilaabayeen haddaan wax weydiiyana waa isiinaya haddaan iska aamusana asaaba igu bilaabayo wax isiin jiray de in adeerkiisa u ahaa nebigu markaa de qaraabo aada u dhowna waa ka dhexaysay suxbadana waa ku jeclaanta qaala hada xadiidu xasanu gariibu min hada lwajhi qaala baabun cabdullaahi bnu camarkaas marka bacdi ahli lcilmi jahaalay ku xukuneen qaala baabun xadaanaa ismaaciil bnu muusa qaala xadaanaa moxamed bnu cumara bni ruumiy whuwa الbصriyu layin الxadiiث qala xadaثna شharيik can سلمة bni kuhayl can سweyd bni غflة can الsunaabixiy can caliyin qaala qala rasuulu الlahi sal اه ly slam ana daaru الxikmati anigu xikmada daarteedaan ahay wacaliyu calina baabuhaa albaabkeeda shiicada marka waxaan dhahnay xadiidkan waxay u qaataan una deliishadaan cilmiga inaan meel kale laga qaadan karin laakiin bacdu ahli اlcilmi waxay yidhaahdeen laysa daaru اljannati biawsaca min daari اlxikmati walaha tamaaniyatu abwaab jannada daarteeda mid ka waasacnimo badan maaha daaru lxikma iyaduna sideed albaabay leedahay yani xikmadda iyo jannada yani jannadu kama waasacnimo badan xikmada kama waasacnimo badna xikmada iyadii oon ka waasacnimo badnayn baa sideed albaab leh ee xikmadu meeqa albaabay yeelanaya waa badan tahay qaar marka waxay yidhaahdeen waxaaba ay leeyihiin asxaabii kannujuum fabiayihim iqtadaytum ihtadaytum inkastoo xadiid saxiixa isaguba uunan ahayn haddana macnihiisu waa sax saxaabada nebiga xidigo oo kale waay kii la qabsada waa lagu hanuuna ile nebiga isagaba dadka waa kala di saxaabadiisa meelo badan buu u kala diri jiray oo ay cilmiga iyo risaalada kasoo gudan jireen marka cali keliya risaalada gudanaya ama cilmiga xaggiisa unbuu ka imaanayaa waa barnaamij baatil oo la dhisaya cali saxaabadaasuu ka mid yahay cilmi badan baa laga dhaxlay weliba cilmiga cali waxaa halleeyey shiicada say hadba been ugu daraayeen ayaa nin walbaa markuu maqlo xadiid cali laga warinayo wuxuu is leeyahay bar armow kan yahay shiicada cilmigeeda ee wixii ay warinaysay daa'imanna adiga laftaada ogow qof fiican haddii lagu sallado dad xunxun waxaa laga yaabaa qofkaa fiican inay dadka nacsiiyaan kuwaas xun xataa walidaalika a'immadii hore waxay dhihi jireen aya cilmin afsaduu yani bal cilmiga ay fasaadiyeen feeri ibnu cabaas baa wuxuu dirsaday nin baa marka ku yidhi wax ii qor markaasa waxaa wax ii door waxaa la keenay marka warqado ay ku qoran yihiin qadaa-u caliyin cali waxyaaba uu waa xukumay la leeyahay ibnu cabaas sidaabuu intuu u fiiriyey wax yar buu ka soo reebay markaasuu intuu fiiriyeybu wuxuu leeyahay midkaani cali ma xukumin ilaa an ilaa an ilaa an yakuuna dalla cali waxaanoo kale ma xukumin inuu dhumay maahani yacni cali mana dhumin waay marka waxaan cali ma xukumin kan ma xukumin kan ma xukumin waa tiraye waa tiraye wixii dhammaa wuxuu ka soo reebay wax yar oo dhudhunkan le-eg marka dadka walidaalika waxaa fiican dadka xaashiyada cali laftiisa waa ka qayli jiray nimankaas oo wuxuu dhihi jira anu waxaa la igu salladay dadkan cilmiga marka da cali laga dhaxlay aad buu u fara badan yahay inta saxiixa ahna waa inta ay ka wariyeen asxaabu ibni mascuud iyo dadka lamidka waa intay ka wariyeen marka qofka diinkiisu mustabsir inuu ku ahaadaa muhiim a qala hada xadiidu gariibu munkaru warawaa bacduhum hada alxadiida can shariikin walam yadkuruu fiihi can isunaabixiy ma aynan sheegin walaa nacrifu hada alxadiida can axadi min athiqaati gayra shariikin marka wacaliyun baabuhaa baabun min abwaabiha unbaa cali lqaarina saas ku macnayna qala wfi lbaabi can ibni cabaas qala xadaanaa qutaybatu qala xadaanaa xaatim bn ismaaciil can bukayr bni mismaar whuwa almadaniyu saduuq can caamir bni sacd bni abi waqaas can abiihi qaala amara mucaawiyat bnu abi sufyaana sacdan mucaawiya ayaa sacad wuxuu amray buu leeyahay ayaa sacad amray waxbuu markaa amray ya muxuu dhigaa amara ansoo kuu dhigaan amara amaro aniga amara mucaawiyatu bnu abi sufyaan sacdan mucaawiya marka wuxuu madax ka dhigay sacad faqaala wuxuu ku yidhi marka maa yamnacuka maxaa kaa celinayo kuu diidayo an tasuba abaa turaab abuu turaab inaad cayso maxaa kuu diidayo adiga cali buu ka wadaa alimaamu nawowi wuxuu leeyahay meeshaan ma ymnacuka an tasuba abaa turaab hada laysa fiihi tasriixu biأnahu amara sacda an yasuba caliya warkan maxaa kaa celinaya cali cayso kuma cadda war cadna kuma aha inuu mucaawiye leeyahay war cali cay sacdo bal sa'lahu wuxuu su-aalay ma ladii yakufu canhu maxaa kaa celinayo ku yidhi maxaa yani cali inaad cayso maxaa kaa celinayo oo kuu diidayo ma tawaruc baad u diideysaa cabsi miyaa jirto wax kale miyaa kugu xambaaray yacni cali waad ka aamusan tahay oo waxba ma dhahdide maxaad uga aamusan tahay bal ii sheeg ee cay ilaa ilaa ma aha qaala wuxuu yidhi ama ma dakar ama maa dakartu halaaan saddex inta aan xasuusto qaala huna rasuulu llahi sal ly slam nebiga uu yidhi falan asubahuma caynay cali inta aan saddex shay xusuusto oo nebigu yidhi cali cayn maayo la-an takuuna lii waaxidatun mid inay ii ahaato minhunna saddexdaa ayaa axabu ilaya agteyda loo jacayl badan yahay min xumri nacami geelakiisa guduudan la igaga jacayl badan yahay qaala samictu rasuula اllahi sal l slam aan maqlay yaquul isagoo dhahaya licaliyin ku dhahayo wakhallafahu fii bacdi maqaasiihi duulaamadiisii qaar ka mida ayuu wuxuu cali ku reebay nebiga oo wuxuu yidhi madiine sii joog buu yidhi faqaala lahu caliyun cali wuxuu ku yidhi nebiga yaa rasuula allah tukhallifunii maca annisaa'i wasibyaan ilmaha iyo naagaha miyaad igu reebaysaa adigina aada duulaan u baxaysaa faqaala lahu rasuulullahi sal ly slam nebigu wuxuu ku yidhi amaa tardaa miyaadan raalli ku noqonaynin an takuuna minii inaad aniga ka ahaato xaggayga bimansilati haaruuna min muusaa haaruun meesha uu muuse ka joogay ilaa annahu laa nubuwata bacdii laakiin nebinimo ma jiraysa aniga gadaashay marka haaruun dhinacee looga shabahay dhinaca nebinimada ma aha dhinaca looga shabahay waxay tahay markii nebiyullaahi muusa uu baxayey waa kii dadkii uga tegay haaruun wa qaala muusa liakhiihi haaruun akhlufnii fii qowmii waaslix walaa tattabic sabiila almufsidiin middaanina marka waxaa weeyaan waa istinaaba waay istinaaba waa ka naa-ib yeeshay marka naaib yee ka naa-ib yeelashadana cali isaga kuma khaas ahayn marar badanoo nebigu bixi jirayba dad kalow ka naa-ib yeela jiray cabdullaahi bn umi maktuum maraa madiine looga tegay oo looga naa nebigu kaga naa-ib dhigtay abubakar waa kii nebiga shaqadii xajka uu naa-ib uga dhigtay oo u diray salaada waa kii uga naa-ib noqday wahaakada yacni marka arrintani ma keenayso cali keligiisaa nebiga naa-ib ka noqon kara ma laga wadan dad kaleba nebiga naa-ib waa ka dhigtay qaala wasamictuhu yaquulu yowma khaybar ayaan maqlay la ucdiyana raayata calankaanaan siinayaa rajula nin yuxibu llaha warasuulahu allahi rasuul jecel oo yuxibuhu llahu warasuuluhu isaguna allahi rasuul ay jecel yihiin wasfigaa jacaylka alle ee rasuulka calimuu gaar la aha maa gaar la aha may bal ilaahay dad aan ambiye ahayn baaba ilaahay siina fasawfa yaأti اllaahu bqowmi yuxibuhum wayuxibuunahu yuxibuhum wayuxibuunahu dadkaan nebiyaal miya maya qasab maaha inay nebiyaal noqdaan ayb qaala fatadaawalnaa lahaa waan isku dheerdheeraynay bal nebigu inuuna arko uu noo dhiibo faqaala udcuu lii caliyan iigu yeera faataahu waa u yimid wa bihi ramadun isagoo daaf qabo fabasaqa fii caynihi ishiisuu ku tufay fadafaca raayata ilayhi calankiiba u dhiibay fafataxa allaahu calayhi alla isaga ayuu ku furay qaala waunzilat hadihi laayatu aayaddan waa la soo dejiyey faqul tacaalow nadcu abna'ana waabna'akum wanisa'ana wanisa'akum dacaa rasuulu llahi sal ll ly slam caliyan nabiga cali buu u yeeray wafaatimata waxasana waxuseyna faqaala allahuma haa-ulaa'i ahlii ilaahu kuwaan ehelkaygii u hayo waa markii mubaahalada la sameynayo dadkaagii keen ayaa la yidhi faatima iyo xasan iyo xuseen iyo cali buu soo watay markuu leeyahy allahuma haa-ulaa'i ahlii kuwan bisaa ah maa laga wadaana maya ayb xasri kuma jiro kuwan unbuu markaa u keenay qala hada xadiidu xasanu غaribu min hada اlwجhi qala baabun qala xadaثna cabdullahi bnu abi ziyaad qala xadaثna laxwas bnu jawaabin abuljawaab wahuwa kuufiyu saduuq rubama wahim can yunus bni abi isxaaq can abi isxaaq can اlbara qala bacثa الnabiyu sal ly slama jeyshayni nabiga laba ciidan buu diray waamara calى axadihima caliya bna abi aalib mid wuxuu madax uga dhigay cali wacala laakhari ka kalena khalid bna اlwalid waqaala ida kana alqitaalu facaliyun haddii arrintu ay dagaal noqoto kulligiin cali baad hoos tegaysaan oo madaxdeen ah meeshaa marka waxaa laga qaadanayaa laba nin in laba shaqo loo kala magacaabi karo oo la leeyahay adigana amiir baad tahay howlahaasaad amiir ka tahay adigana howlahan baad amiir ka tahay mararka qaarna in howl mucayana inay labadooda midkood amiir uu ka noqonayo sidaan marka hadda uu tilmaamayo wa qaala ida kana alqitaalu facaliyun qaala faاftataxa caliyun xisnan cali wuxuu furtay dhufays xisni faأkhada minhu jaariyatan gabar buu ka qaatay fakataba macii waxaa markaa aniga macayga qoray khaalidun khaalid kitaaban warqad buu qoro ii dhiibay ila nabiyi sal ll slama nebiga ku socoto yashii bihi oo markaa nebiga uu ku diraayo cali washaa yashii waaye faa-ulkelimaha waa waaw waa dhacaysaa marka mudaarica wacadda yaciddu oo kala qaala faqadimtu cala nabiy sal ll slam nebigan usoo galay faqara'a alkitaaba buu akriyey warqadii marka qof baa u akriyey fatagayara lownuhu midabkiisii baa isbedelay uma qaala maa taraa fii rajulin yuxibu اllaha warasuulahu war maxaad u arkaysaa nin alle rasuul jecel oo yuxibuhu llahu warasuuluhu isaguna ay alle rasuul jecel yihiin qaala qultu waxaan idhi acuudu billahi min gadb اllah ilaahan ka magangelayaa alla caradiisa wa min gadbi rasuulihi rasuulkiisa caradiisana allaan ka magangelayaa wainamaa ana rasuulu ergey un baan ahay oo khaalid baa warqadan iisoo dhiibay sidaan aniga ma qabo fasakata waa aamusay marka qaala hada xadiidun xasanu gariibu laa nacrifhu ila min hada اlwajhi waanan soo marnay xadiidkan oo kale ayb hada akhiruhu wallah aclam wslى اllah wslama cla nabiyina mxamed